mudana guddoomiye mudanayaal iyo marwooyin waxaa sharaf weyn noo ah inaan maanta halka idinku soo gudbinno xisaab xidhkii labadakunyotoddobayotobanka ee dowladda puntland sida uu qabo dastuurka puntland iyo shuruucda kale ee xisaabxidhka iyo wasaaraxisaab xidhka iyo maaliyadda xisaab xidhka ee hadda idin hor yaalla wuxuu ka kooban yahay faahfaahinta dakhliga iyo kharashka dowladda dhexe ee puntland isbarbardhigga dakhliga ku talagalka iyo habka iyo dhabta dowladda dhexe ee isbarbardhigga kharashka ku talagalka iyo dhabta dowladda dhexe ee faahfaahinta dakhliga iyo kharashka mashaariicda bangiga adduunka isbarbardhigga dakhliga ku talagalka iyo dhabta mashaariicda woolbankiga isbarbardhigga kharashka ku talagalka iyo dhabta mashaariicda bangiga adduunka haddaba waxaa halka si kooban u muujinaynaa dakhliga iyo kharashka dowladda dhexe iyo mashaariicda bangiga adduunka ee bilaha janawari disembar waxaan kale oo ku muujinaynaa haraayadii u soo wareegay iyo haraayada u wareegay shaxda koowaad dhacdada dhabta ah ee dakhliga iyo kharashka dhacdada dhabta ah ee dakhliga kharashka iyo haraayada weeye shaxda waad arkaysaan waad akhrisanaysaan